بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa darsigeennii tobnaad ee kitaabkeennii addurar اlbahiya fi ma yalzamu اlmukalafa min alculuumi الsharciya waxaan ka hadlaynay sifaadka ilaahay u waajibay subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamaha ilaahay ka mamnuuca ah oo aan lagu tilmaami karin waxaanu soo tilmaannay oon hore kitaabka ugu soo qaadannay sifaadka ilaahay u waajibay in ay yihiin labaatan kuwa ilaahay ka mamnuucaana inay yihiin labaatan jaa'iskuna hal tilmaan kaliya inuu yahay haddaba sifaadkii ilaahay u waajibay middii ugu horrayd oo nafsiya ayaan ka soo hadalnay waxaan gelaynaa maadaama aan tilmaantaas aan soo qaadannay nafsiya waa tilmaanta la yidhaahdo laa tutacaqalu daatu biduuniha tilmaantaas maadaama aanu soo qaadannay middii labaad ayaa noo bilaabanaysa weliba tilmaan tilmaan walba oo waajiba marku kitaabku ou sheeku ou sheego wuxuu garab dhigaa midda ka soo horjeeda wathaani tilmaanta labaad oo ilaahay u waajibtay alqidamu horayn weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qidam buu leeyahay wow horreeyey ilaahay horaynta ilaahayna macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wax caddama uma soo hormarin meelna kama soo bilaan waa qidam daati ah baa la yidhahdaa cadamu iftitaaxi alwujuud yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa meelow ka soo bilowda ma leh waa horreeyey horrayn aan meel ka soo bilaaban waxay ummadoo dhan isku raaceen ilaahay in qidam horrayn lagu tilmaamo yaa qadiima alixsaan ayaa soo aroortay ixsaankiisu midkuu horreeyo idaafadaas laakiin qur-aanku waaba hadda macnaha waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa ku caddeeyo aayad qur-aan ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa naxnu bimasbuuqiin buu yidhi kuwa laga sabqinayo annagu ma nihin qidamka ilaahay ilaahay qidam horrayn baa u waajibtay maxaa yeele hadduusan qadiim noqon lahayn muxuu noqon lahaa xaadis hadduu noqdo mid gadaal ka yimi sideennoo kalena wuxuu u baahnaan lahaa asaga wax sameeyo u baahnaan lahaa hadduu taa u baahdana kii asaga sameeyaa mid kaloo si sameeya u baahan lahaa waa sida tilmaanta hore aan ku soo marnay waxaa ka imaan laheed dowr iyo tasalsul waxa la yidhaahdo dowrku macnaha waxa weeye tawaqufu shay calaa shay tasalsulkuna waa waxaan nihaayada lahayn oo isku daba xihan weeyaan tilmaantaas baa ilaahay u waajibtay alqidam ah wa macnaahu qidamka macnihiisu waxa weeye laa awala ilaahay hora aw bilow ma leh liwujuudi ilaahay wujuudkiisu awal ma leh yacni meelow ka soo bilowday ma leh laa awala liwujuudihi weeyaan ilaahay wujuudkiisu meelna kama soo bilaaban meelow ka soo bilowday ma leh ilaahay wuu horreeyey laakiin wujuudkiisu meelna kama soo bilaaban huwa al awalu weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ka horreeya waal aakhiru waa midka asagu dambaynaya weeyaan hadda ilaahay waxaa la yidhi qidam baa u waajibay mar haddii luu yidhi wou horreeyey maxaa ka mustaxiila wayastaxiilu calayhi dushiisa waxaa ka mustaxiila alxuduusu soo derrin baa ka mustaxiila xuduus soo derrin in lagu tilmaamo ilaahay waa ka mustaxiil subxaanahu wa tacaala wayastaxiilu calayhi alxuduus waa macnaha waxa weeye xaadis inuu noqdo oo xuduus lagu tilmaamo ilaahay waa mustaxiil waxaan kaloo gelaynaa tilmaanta saddexaad wathaalith albaqaa'u ilaahay baaqi noqosho ayaa u waajibta weeyaan ilaahay waa midka baaqiga ah wa macnaahu baqaha macnihiisu waxa weeye alladii ilaahay waa midkii laa aakhira dhammaad uusan lahayn liwujuudihi jiridiisu wujuudkiisu meeluu ku dhammaado iyo meel nihaaye u a ma leh ilaahay waa waa midka baaqiga ah marka la yidhaahdo waa baaqi aan dhammaad lahayn waa baaqi noqosho aan cadam haleelayn weeyaan cadam ku imaan maayo waaba ka mustaxiil ilaahay baabi'id wayastaxiilu calayhi waxaa rabbi ka mustaxiila ilaahay mamnuuc waxaa ka ah alfanaa'u buu ku yidhi waa midda kasoo horjeeda baabi'id in uu baaba'oo dhammaado ilaahay waa ka mustaxiil hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaantan ayaa lagu tilmaamay albaqaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baaqi noqosha u waajibta weeyaan waa baaqi oo waa midka dambeeyoon dhammaad lahayn baaqi waayana waxaa looga jeedaa wujuudkiisu meeluu ku dhammaado maleh ma dhammaanayo ma dhammaanayo weeyaan walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara laa ilaaha ilaa huwa kullu shayin haalikun ilaa wajhahu ilaa wajhahu lahu lmulku waxaan rabaa lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun fiiri kullu shayin haalikun ilaa wajha wajhahu ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara aayaddaasoo kale ay kuu soo qaadanayaan markaasay ku leeyihiin haddaad tidhaahdo ood rasuulka ilaahay soo hadal qaado ama aad tidhaa awliyada ilaahay fadligooda aad gargaar ilaahay ku weydiisato waad gaalowday aayad qur-aan bay kuu soo qaadanayaan laakiin aayaddu waxay ka hadlee qof bini aadama qofkii caabuday ka hadlaysaa weeyaan qof bini aadama qofkii caabuda oo ilaahnimo ugu yeerta ama qofkaasu ha noolaado ama qof dhintay ha noqdo laakiin haddaad tidhaahdo yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyow rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu noolay baa loo yeedhanay oo lagu tawasulay oo laga gargaar dalbayey sala allahu calayhi wasalam markuu wafaaday kabacdina sidoo kale marka noqon mayso aayadda loo deliishan ma karo qofkii marka aan diinta markao dhab u fahamsanayn oon tafsiirkii iyo qur-aankii aqoonin oon bidcada khiyaanadooda aqoonin aayadday ku dul akhriyaan maanta ayay ku fasaadinayaan iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam meel u socdan wixii qofkii ma yaqaano markaasuu leeyahy wallahi waa run aayaddaanu saasayba sheegaysaaba dadkaan mar walba ku haya rasuul allaahi maa lii min mujiirin siwaaka yujiiru min kurabin shidaadin oo rasuulka ilaahayuu noo gargaar ku haya waa gaaloobin buu berri iska leeyahy maxaa wax aayad aayad qur-aana baa qalad loogu aqriyey waa loo fasir xumeeyey isaguna wax ma yaqaano berri inta kugu soo laabto isagoo caami ah waxna lama fahamsiin karo uu kuleeyahay gaalaad tihiin warsoodihii shalay iska ahay maaladuu diin soo akhristay hadda laguu soo sheegaye yacni xataa qofku ku odhan maayo yacni wax ii sheeg iyo mse arrintu say xaq u tahay maku dhihi maayo dadka marka waxaa lagu fasaadiyey dhibkan weeyaan arrinkaasaa lagu fasaadiyey walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara ilaahay la jirkiisa ha u yeedhan oo ha caabudin ilaah kale oo yaa ilaah kala caabuda waa sax weeyaan aayaddu ilaah maahan ilaah kale ha caabudin sax weeyaan kulligeenba ilaah kale ma caabudno nabi moxamed lama caabudo calayhi salaatu wasalaam waa la ciseeyaa waa la tawqiiriyaa waa lagu tawasulaa waa la siyaartaa fadligiisa calayhi salaatu wasalaam waa alwaasidatu alcudmaa baa la yidhaha calayhi salaatu wasalaam waasidadii weyneed weeye nabigu sala allahu calayhi wasalam oo ummadda iyo u dhaxayday laakiin lama caabudo malaa'igta lama caabudo awliyada lama caabudo waxa uu ka hadlayaba waa macnaha faham khaldan weeyaan wa kam caa'iban qowlan saxiixan wa aafatuhu min fahmi saqiim suu'u fahmi baa la suu'u tafaahum baa la yidhahdaa yacni in laysfahmaa muhiim ah aayadda inaan qur'aanka ilaahay la taxriifinna waa muhiim waa waajib waa marka aayadda inuu qofku fahmo oo la yidhaahdo aayaddaani waxay ka hadlaysaa ilaahay mahana ilaah kale qofkii caabuda ama sanam buu caabuday ama qof bini aadamuu caabuday sidaasay aayadahaasu ka hadlaan weeyaan walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara laa ilaaha ilaa huwa ilaahay mooye ilaah kale ma jiro kullu shayin haalikun shay walba wuu halaagsamayaa ilaa wajahu ilaa daatahu ayagu waxay qabaan ilaahay baa wejile ilaahay baa gacmale ilaahay baa lugale kulli qur'aanka waxaa la yidhaahdaa wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawid wa rum tansiihan aayaddan qur'aanka markay soo aroorto oo ay tashbiih aad aayadda ku aragto qur'aanku muxkam iyo mutashaabih buu u qaybsamaa sida aayad suuratu aalicimraan ilaahay ku caddeeyey aayaddu marka muxkam ma aha ee waa mutashaabah weeyaan adugu marka ha odhan ilaahay inaad weji u sugto xibin jaarixa ah adiga hadda markaad weji aragto weji waad garanaysaa qalbigaagu aragtidiisana waad tilmaamin kartaa ma ilaahay baa la dhihi karaa marka oo loo niy la ictiqaadin karaa weji inuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala gacmo inuu leeyahay ilaa qur-aankii yad yad baa lagu sheegay yadullaahi fawqa aydiihim waasamaaa banaynaahaa biaydin samada annagaa dhisnay biaydin gacmaan ku dhisnay miyaad odhanaysaa cabdillaahi ibni cabbaas ilaahay raadiha ka noqdee ayaa fasiray oo ku tafsiiriyey samada annagaa dhisnay biaydin ay biquwatin awood baan ku dhisnay bal fiiri waa turjumaanu lqur'aan waa saxaabigii nebi moxamed u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waa saxaabigii rasuulku ou yidhi allaahumma faqihu fi ddiin wa ta'wiil buu yidhi ilaahow diinta macnaha fahamsii fasirkeedana ugu dar saxaabigii nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waa saxaabigii xifdiga badnaa oo lagu lagu magacaabay turjumaanulqur'aan lagu magacaabay weeyaan waa saxaabigii dhihi jiray alcilmu yu'taa walaa ya'ti xurmada ahludiinka intuu ka qabo cilmiga asagaa la soo doontaa ahalkiisa waa la raadiyaa ee asagu ku soo raadsamaya buu dhihi jira weeyaan dadka ahludiinka sida loo xurmayna markuu ka hadlayay saxaabigaasaaba sidaa ku fasiraya marka waxa weeye taasu waa shay u baahan dadku inay qur'aanka ilaahay ay ka ilaaliyaan fasir xumaynta dadka qaldaya ummadda ummadda la khaldaya naftooduna waa inay ku baraarugaan nin walboo wax tafsiirinaya ha u qaadan sax inuu kuu sheegayo iska ilaali intabih fa innaka khatarun intabih lidiinik intabih lidiinika u baraarug diintaada iska ilaali khatarada iska ilaali bahallagaleenka diinta soo galay cayayaanka hadda soo baxay oo qur'aanka ilaahay taxriifinaya oo xadiidka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam beddelaya dadkaas culammaa usuuga la yidhaahdo caalimulisaanka la yidhaahdo oo dadkan markii la tilmaamayey naarta lagu shubayo ka mid a ilaahay naga badbaadiye dadka naarta lagu shubayo ka mid a maxaa yeelay carabka oon bay culummo ka yihiin qalbiga culummo kama aha qalbiga culummo kama aha waa dadkii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur'aankay akrinayaan waalqur'aanu yalcanuhu qur'aanka naftiisay akrinayaan wuxuu odhanayaa dusheenna lacnada allaha ku rida buu leeyahy dusheenna lacnada ilaahay ha ahaato qur-aankiina waa akrinayaan waa dadkii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadday waxay ku khaldayaan kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay walaysuu minhum fii shayin buu yidhi kitaabka iyagu ummadda ugu yeerayaan ayaguba ma haystaan bal maanta ninka qabriga lafaha meydka soo saaraya wuxuu ku odhanayaa soomaaliya waxaan rabaa inaan kitaab ku xukumo kitaabku adooba ku qabanaya sheekh kitaabka asaguuba qabanaya asaguuba xujo ku noqonayaaba asaguuba kitaabku lacnadayaaba asaguuba xujo ku noqonayaa dushiisa midka miskiinkaa waxa weeye ee dhibka u geysanaya kitaabba kugu xukumaa buu ku leeyahy saddexda tawxiid midka la wareegaya kitaab baan kugu xukumayaa buu leeyahy nabi moxamed buu calayhi salaatu wasalaam midka maanta odhanaya nabigiioo injir ka daadanayso injir ka daadanayso ama dhurwaaga ha la cuno kitaab baan ummad ku xukumaa buu leeyahy nabigiinu sidaa u ihaanisanaya calayhi salaatu wasalaam xaggee kitaab ilaahay oo ummad lagu xukumo xaggee laga hayaa weeyaan ayaga naftoodii baa la rabaa in kitaabku uu xukumo oo xukuman weeyaan ee kitaab ummadku xukumi karaan kullu shayin haalikun ilaa wajhahu lahu lmulku wa ilayhi ilayhi wa ilayhi turjacuun marka aayaddan maxay caddaysay shay walba marku baaba'o ilaahay baabi'in maayo subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام shay walbaa wuu baaba'ayaa buu yidhi waxaa soo hari doona daatada ilaahay wayabqaa wejhu rabbika nabi maxamedow rabbigaaga daatadiisa unbaa soo hari ilaah baa soo hari doona rabbigaasoo duljalaali waalikraami cadamada iyo ikraamka u saaxiibka ahaa haddii la odhan lahay ilaahay duruwul xad duruwul caddan baa ku bannaan oo ilaahay wuu baabi'i karaa oo taasa suuragala haddii la odhan lahay maba la dhihi karee lastaxaala calayhi alqidam ma loo oggolaan lahay qadiim inuu noqdo lianna man jaaza cadamuhu istixaala qadamuhu baa la yidhahdaa qidamuhu ee haddayba bannaanaan lahayd cadamkiisu waxaa mamnuuc noqon lahaa waxa weeye horrayntiis marka ilaahay tilmaanta wujuudka la yidhaahdo iyo tilmaanta la yidhaahdo albaqaa iyo tilmaanta la yidhaahdo alqidam saddexdaaba waa leeya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan gelaynaa tilmaanta afraad waraabicu tilmaanta afraad mukhaalafatuhu ilaahay khilaafsanaantiisa weeyaan lilxawaadisi makhluuqaadka soo dariya ilaahay waa khilaafsan yahay waa ka bedelan yahay ilaahay makhluuqiisa wax walba uga bedelan yahay adiga haddii aad gacmo leedahay ilaahay gacmaha hw sheegin laysa ka milihi shayun qur-aankaa noo sheegay weeyaan ilaahay wax lamidihi ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa meelna kaama shabaho bini aadamkow iyo makhluuqow rabbi shabaha isku odhan ilaahay makhluuqiisa waa khilaafsan yahy fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wuxuu ku khilaafsan yahay fii daatihi daatadiis wa sifaatihi tilmaamihiis wa afcaalihi ficilada uu samaynayo intaas oo dhan ayuu uga bedelan yahay kulligoodba wa yastaxiilu calayhi rabbi waxaa ka mustaxiila almumaathalatu la mid noqosho makhluuqa inuu ilaahay la mid noqdo ilaahay waaba ka mustaxiil ilaahay waxaa u waajibay sifada la yidhaahdo mukhaalafa makhluuqoo dhan ilaahay inuu ka bedelnaado ilaahay bay u waajibtay subxaanahu wa tacaala macnaheeduna waxa weeye ilaahay makhluuqa la mid maaha insi iyo jinni iyo malag iyo kayrba midna la mid maaha daatada ilaahay kama shabaho tilmaanta kama shabaho afcaashana kama shabaho daatada ilaahay daatada makhluuqa la mid maaha wa sifaatuhu ka sifaatiha tilmaantiisu tilmaamaha makhluuqa la mid maaha ma bannaana ilaahay in lagu tilmaamo tilmaamaha bini aadamka ma odhan kartid ilaahay wou fadhiistaa ma dhihi kartid ilaahay wou istaagaa ma dhihi kartid ilaahay wou xanuunsadaa ma odhan kartid ilaahay wou nuxnuxsadaa ma odhan kartid ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa xibno jawaarixa leh yad buu leeyaha inta qur-aanka iyo dullaahi aragto fawqa aydiihim ama bal yadaahu hadda ka horay kutuba bawaagig yaroo sacuudiga ay ka soo daabaceen waabyada joogta ee soomaalida weliba la yidhi soomaali ku tarjuma ay waxay ku soo qoreen bal yadaahu mabsuudataani baan fasiraynaa bay dheheen laba gacmood oo waaweyn buu ilaahay leeyahaa bay dheheen laba gacmood mabsuudataa kiibay rabaa inay fasiraan oo waaweyn bay dheheen bal fiiri waa wax cajiiba sheekh marka ummaddii baa la rabaa inta waxaa loo soo qoro oo dad lacag lagu siiyo oo adduunkii loo qaybiyo oo dadkii akhristaan in mid walba beri la soo istaago ilaahay gacmo waaweyn buu leeyahay halkan buu kuu fadhiyay adugu waxaad u malaysaa wiil fiican ama gabar fiican markaaba waxay kuu aaminsan tahay ilaahay inuu gacmo waaweyn leeyahay hadda waa caqiide faasida weeye subxaana allah subxaana allah camaa yaquulu alkaafiruun wa camaa taquluhu lmubtadacatu bidcadu waxay ku qowlayso iyo gaaladu ilaahay waxay ku tilmaameenba ilaahay waa ka nastahan yahay caqiidada saxda ah soomaaliyay ama qaata ama iska dhaafa caqiidada runta ah oo diinta ku qoran oon weligeed aan meel kale looga leexo karin waa caqiidadii wanaagsaneed oo nebi moxamed laga soo gaadhay oo asxaabtii laga soo gaadhay oo salafkii laga soo gaadhay ee ay ku socdaan ahlu sunnati waaljamaaca maahan caqiidada ahlubidacu caqiida maahan haysku akhrisanina usuulu halaahaha fadxu majiidka kitaabu tawxiidka siyaanatul insaanka iyo kuwa lamidka ah ee bidcadu ay sanad walba soo daabacaan oo xajka marka la tago ay idin guddoonsiiyaan ha isku qaadanina weeyaan waa baadil kuwaasi lama dhihi karo ilaahay baa gacan leh lama dhihi karo ilaahay baa lug leh lama dhihi karo ilaahay baa dhega leh oo dheg leh lama odhan karo ama dhego lama dhihi karo ilaahay baa naf leh lama dhihi karo ilaahay baa cayilan lama dhihi karo ilaahay baa dheer lama dhihi karo ilaahay baa gaaban wax walboo bini aadamka lagu tilmaamo waa mamnuuc in la tilmaamo bini aadamka wax walba oo bini aadamka lagu tilmaamo laysa ka milihi shayun ilaahay waa wax lamidihi ma jiraan ilahay laguma tilmaami karo waa ka mamnuuc caqiidada axbaabi waa in la faafiyaa weeyaan waa in qof walbaahu ou inta ilmihiisa soo fariisiyo hooyo walbaahi ay ilaahay wuxuu ka aamini lahaa iyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam aas-aaska fiican baa laysku dhaafay mar haddii aas-aaskeennu uu fiicnaado oo gurigeenna dhismadiisu fiicnaato oo hooyadu wax fiican aaminsan tahay oo aabbuhu wax fiican aaminsan yahay oo gabadhu wax fiican aaminsan tahay qofka haddii marba uu meeshaas saldhiggaa ka tooso inta kale waa ka toosaya wey ilaahay noo hagaajiyo nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam xibintii ou dhihi jiray jirka waxaa ku jira inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh xibin yar alaa wahiya alqalbu bal nabigeenna fiiri calayhi salaatu wasalaam waa soo qaadateen xadiiska nabiga jirka bini aadamka waxaa ku sugan xubun yar buu nabigu leeyahy xubuntaa yarka ah ee mudqada ah hadday fasaado qofka dhan wuu fasaadayaa hadduu rabo qur-aanka ha yaqaano hadduu rabo xadiidka ha yaqaano maanta dadkii waxa weeye ee nimankaa ay qur-aanka ee dadka inta u fasiraya sidaa aragtay qur-aankii u taxriifinaya ilaahay baa fasaadiyey ilaahu adaan naga bedelay oon bidca naga dhigin oon gaalo naga dhigin oon munaafiqiin naga dhigin oon naga dhigin qabiilka adduunyada maanta waxa weeye sii baaba'aysa isku baabiinaya iyo siyaasadda macnodarrida ah intaba ilaahu adaan naga dhigin ilaahay wax uu bixiyo midkii ugu fiicnaay wadiifatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wadiifatu rasuuli illah wadiifatu saxaabati radia allahu canhum wadiifatu ahludiin sheekh aweys markuu hadlaya wuxuu yidhi xirfadayda iyo wadiifadaydu waa faafinta ammaanta nabi moxamed u yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga xirfad kale ma lihi buu yidhi ilaa madxu sayidina moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa ammaanta nabiga maahani marka ilaahay waxay mahad u sugnaatay wadiifo nooga dhigay iyo xirfadeenna iyo jeclaanteenna ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala diinta ilaahay ayada inaan wakti siisanno oo ayada ummadda aan macnaha u sheegno a'immatun yahduuna annaasa ila alkhayr allaha nagu daro a'immatun yahduuna annaasa ila alkhayr a'imo ummadda hanuuniya oo ayagu hanuunsan a'imatu lhudaa a'imatu shar ilaahay naguma daro khudabaa'u lfitna ilaahay naguma daro khudabaa'u lfitna waxaa la yidhaahdaa kuwa ummadda balaayada oon ugu khudbeeya balaayay ugu khudbeeyaan khudbo walbay akhriyaanba ummaday ku fasaadiyaan khudbo walbay akhriyaanba ummad bay ku fasaadiyaan culamaa'u suu culamaa'u alhawaa culamaa'u albidac culamaa'u aldalaal kuwaana ilaahay naguma daro waa qoladii uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo dadka ahlunaa ahlunaarku ay dhammaantood la yaabayeen oy dhahayeen warwadaadow maxaa kugu dhacay adaaba macnaha noo ahay ninkana hogaamiye maxaad naarta u soo gashay markaasuu wuxuu odhanayaa anigu wanaagga ayaan idin fari jiray aniguse ma samaynaynin xumaantaan idinka reebi jiray anaana xumaantii aan macnaha idinka reebo ummadda ugu hormaraya buu leeyahay weeyaan kaa ilaahay naguma daro maxaa yeelay diintu sideedaba waxaa loo soo dejiyey in lagu camal falo oo lagu dhaqmo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadii wanaagsanaa oo uu noo qariray aan ka baranno kuna camal falno weeyaan diintu axbaabi ma ahan waxa weeye sheegad ma ahan shay layska dhigtay meelna ma aha waa diintii ilaahay weeyaan ilaahay oo noogu talagalay in aan ku noqonno addoommadiis waa diintou nabi moxamed nooga tegay calayhi salaatu wasalaam waa miduu rasuulka ou lahaa waxaan idinkala dardaarmayaa inaad ilaalisaan ood ku dhaqantaan ood cuskataan ood ku dheganaataan buu yidhi aniga kitaabkayga aniga sunnadayda kitaabka ilaahay baan rabaa iyo sunnadayda waa midii nabigu nagala dardaarmay calayhi salaatu wasalaam marka qof walbaaba waa inuu ogaado in rasuulkiisii la dardaarmay sala allahu calayhi wasalam dardaarankii rasuulka waa inuu qof walbaa ogaado waxaa ka mustaxiila marka ilaahay in lagu til inuu makhluuqiisa lagu shabaho ilaahay waa ka mustaxiil waxaa u waajiba baan dhahnay mukhaalafatuhu lilxawaadisi xawaadista waxyaabaha soo diriyo oo dhan waa bini aadamka makhluuqa ilaahay wuxuu abuuray oo dhan ilaahay inuu khilaafo oo ka bedelan yahay ilaahay ba waajib u tahay fii daatihiba uga bedelan yahay daatada ilaahay kala mid maaha wa sifaatihiba uu ilaahay uga bedelan yahay ilaahay tilmaamaha kala mid maaha makhluuqa wa afcaalihiba uga bedelan yahay ficilada kala kala ee kala mid maaha wax walba ayuu ilaahay nooga bedelan yahay oo daatada makhluuqa ilaahay kama shabaho daatada ilaahay iyo midda makhluuqu isku mid maaha isku mid maahan weeyaan daatada waa uga bedelan yahaa baa la yidhi daatada waa uga bedelan yahaa weeyaan kulligood ayuu uga bedelan yahay sidaas weeyaan daatadiisu maahan mid mak mid shabahda macnaha makhluuqa tooda shabahda maaha ilaahay walam yakun lahu kufuwan axad axad kuf u noqon kara ilaahay ma jiro subxaanahu wa tacaala kulli waa ka bedelan yahay wayastaxiilu calayhi rabbi waxaa ka mustaxiila almumaahalatu ilaahay mumaahala in uu yeesho oo makhluuqa la mid noqdaahi rabbi waa ka mustaxiil mumaahala ilaahay ka mustaxiila baa lagu yidhi makhluuqa la mid maaha anagii hadda maantao dhan ma ka hadlaynaba ma shabaho ilaahay makhluuqa waalkhaamisu tilmaanta shanaad ee tilmaamaha shanta ah ee la yidhaha salbiyada waxa weeye ka mid ah ama ugu dambaysa shan tilmaamood oo salbiye la yidhaahdaa waa shan tilmaamood oo haddaan ilaahay lagu tilmaamin lahayn naqsi baa imaan lahaa waalkhaamisu tilmaanta shanaad qiyaamuhu tacaala ilaahay qumidiisa weeye binafsi daatadiisa ilaahay inuu ku deeqtoomo naftiisu ku qumay baa lagu yidhi yacni bidaatihi inuu ilaahay ku deeqtoomo istiqnaahu can almaxal waalmukhasis maxalna uma baahna mid iijaadiyana uma baahna oo cadam inta ka soo khasisa ka dhiga mawjuud ka dhiga uma baahna ilaahay allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ilaahay waa mid qumid badan baa layidhi alxayu weeye alqayuumna wuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wa macnaahu qiyaamuhu tacaala binafsihi macnaheedu waxa weeye cadamu ixtiyaajihi ilaahay baahashadiisoo la waayo ilaa daatin oo u baahdo daatadaasoo yaquumu bihaa daato oo ku istaago ilaahay uma baahna tilmaantu xaggay u baahanta meel ay ku dhegtay u baahanta ilaahay sida sifo maaha oo sida sifadoo kale meel ou cuskado ama ou la socdo uma baahna weeyaan cidna uma baahna ilaahay subxaanahu wa tacaala midda labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uma baahna baa lagu yidhi wa cadamu ixtiyaajihi baahashada ilaahoo la waayo weeye ilaa muujidin mid ahaysiya oo u baahdo muujidkaasoo yuujiduhu ahaysiya ilaahay mid ahaysiyo cadam inta ka soo wada ka dhiga mawjuud uma baahna daatadeennu awal macduum bay ahaad ilaahay baa ka dhigay shay jira ka dhigay sida marka teenoo kale maaha ilaahay wayastaxiilu calayhi rabbi waxaa ka mustaxiila allaa yakuuna inuu ahaan waayo qaa'iman binafsi naftiisa mid ku deeqtoon inuu noqon waayo ilaahay waa ka mustaxiil waa deeqtoon yahayo cidna uma baahna maadaaba la yidhi taas inuu noqon waayo ilaahay waa ka mustaxiil hadda ilaahay makhluuqiisu khilaafsan yahay makhluuqa meel kama shabaho mujasim maaha murakab ma aha aydi iyo ma lahan wixii arrintaas macnaha tashbiiheeda keenana waa la awilaya waanagii soo qaadana weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u waajibta baan dhahnay qiyaamuhu tacaala binafsi naftiisa ilaahay inuu ku deeqtoomo naftiisa inuu ilaahay ku deeqtoomo oo naftou ku deeqtooma macnaheedu waxa weeye naftiisuu ilaahay ku deeqtoomay uma baahna iijaadin sideennoo kale cadam inta laga soo iijaadiyo laga dhigo mawjuud uma baahna weeyaan hadduu taa u baahan lahaa laftaqara ilaa muxdithin hadduu horta xaadis noqon lahaa maya hadduu taa u baahnaan lahay xaadisuu noqon lahaa xaadis hadduu noqdana wuxuu u baahnaan lahay muxdith waana soo marna weeyaan waxa ka imaan kara waxaa ka imaan kara waa soo marnay tilmaan walba oo marka sideedaba tusida bay culummadu dheheen shaydaanku hadduu qalbiga kaaga rido oo qalbiga ku soo tuuro ilaahay duusa jirmina ahayn cardina ahayn kullina ahayn jisna ahayn muxuu yahay yacni waxa weeye markaas waxaad tidhaahdaa laa yu laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaara wa huwa latiifu lqabi khabiir marka iska celi shaydaanka mar walba adugu la dagaal wax baadilayuu kaa dhaadhicinu caqiide kaaga dhigin caqiidayuu kaaga dhigin halkaas waxaanu ku soo koobaynaa darsigeennii tobnaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya ilaahay ha nagu anfaco sifadii waxaan maraynaa waxa weeye lixaad baan maraynaa ilaahay ha nagu anfaco duruusteenna iyo casharadeenna ilaahay ha nagu anfaco kitaabkan ilaahay hana fahamsiiyo caqiidada ilaahay hanoo hagaajiyo sifaadkii oon baan weli ku dhex jirnaa berriban halkaas kasii wadi doonnaa in sha allah darsiga kale oo noogu xigi doona hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu